waxay leeyihiin wadahadal baa puntland noo socda puntland ma naqaano dowladda federaalka waa nala dagaalamaysa xaggee bay la hadlayan mar haway la hadlayan mise dad bay la hadlayaan dowlad federaala halkan ka dagaalami mayso mana joogto dad reer puntland oo lasoo weeraray oo si gardaraa loo soo weeraray oo dhulkoodii la haysto oo dagaal maaragtay si aan habaysnayn loo soo weeraray baa dadka reer puntland iska difaacayaan cadow dowlad federaal haddii loo ordo iyo haddii wax kale la sheegayo waxaan jirin qormi mayaane waxa jiraa qormi waxaa kaloo ay leeyihiin wadahadal baa puntland loo socda maxaa laga wada hadlayaa puntland maxay ka wada hadlaysaa ma somalilan kala hadlaysaa sacad cali shiraan maqlayay oo le puntland wadahadal baa noo socda dhulka puntland cid lagala hadlayo iyo cid wadahadal uga socdo iyo cid laga wada hadli doono ma jiro ninkii wadahadal rabaa gurigiisa ha tago kabacdi wixii laga wada hadlaya laga wada hadla laakiin inta jeegaantu ay ku jirto gobolka sool iyo meelaha la midka ah wax wadahadala oo puntland la yeelanaysa ma jiro dadweynaha reer puntland meel kastay joogaan dal iyo dibadba waxaa lagu wargelinayaa ama aanu gaarsiinaynaa inay ciidamada puntland oo geesiyiintaa oo dhulkooda difaacaya inay gacan siiyaan marka koowaad dal iyo dibad meel kastay joogaan waana waajibaad saaran arrintaas sababta qofku naftiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisa qofku inuu difaaco diinta islaamka ha u ogo gurigaaga haddii lagugu yimaado xoolahaaga lagugu yimaado sharaftaada lagugu yimaado diinta islaamka waxay kuu ogoshay inaad difaacdintaa